الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى باب من انتصر من ظلمه الله مهدي كلي مدة أيام كلام مقنعين أما كتاب كتوغين تي حقاق يوردان ساكانو إنو بلاد ما يلين أحن كبرين إنو بالكتاب كو حكارسن إنو تاميلو على خير وجه وأكمل وأنفعي كاو حول البخاري رحمه الله تعالى باب من انتصر من ظلمه wuxuu u baabaysan yahay man intasara ruuxii dee aargutay aarsaday min dulmihi dulmigiisii isaga la dulmiyey ee ruux kale uu dulmiyey bal aan u adkaysan ku sabrin ruuxii aan cafweyn eh laakiin isagu ka aarsadayba ama ka aargutay taas wixii kuba yimi ama waxaa kuba tacalluqsan ka cibaaradan min dulmihi master weeyo wuxuu idaafaysan yahay kolley faacilkiisii mafcuulkiisii ayuu idaafaysanyaho waa dulmigii isaga la dulmiyey cid kalaa dulmiday ayuu dee taas isagu un kolley waana shay u badnaa intisaar ama ka aargutay ciddii bal taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisii yahay xagga ruux haddii la dulmiyo lagu tacadiyo bal inuu sabro inuu ruuxii iska saamaxo iska cafiyaa shay dee la isugu yeedhay xaggii sharciga fadli weyn kubale weeye cafigaasna rasuulka ilaahay siduu inoo sheegay addoonka ilaahay wuxuu ugu siyaadiyaa cizi taasi waa shaygii fadliga ahaa laakiin jaanibka kale oo ah xagga marka la ego isagu wixii lagu sameeyey wax lamida ruuxii inuu ku sameeyo dulmigii iska daafaco taasi shaygii bannaanaa iyadnoo shay jaa-isa waasa inoogu u tegi doono dhinaca kale fadliga iyo cafigu haba jiro oo fadligu dhinaca kale haba ahaadee laakiin tanna waa wax bannaan oo ruuxa u bannaan kol haddaan waxaan lagu dulmiyey wax dee markaa ama iftira iyo been abuurad iyo buhtaan isagii la leeyahay hala iman mid laba mida aanu ahayn ama dee waxa weeye inuu bal ama dulmigii iska daafaco ama wixii ruuxani ku sameeyey wax lamida uu ku sameeyo isagoon isagiina aan tacadiyin oo dulmi siyaada aan laba iman oo almustabani maa qaala facala albaadiyi minhumaa baynu hore usoo maray labadii caytamayey wixii ay yidhaaheen waa ismigiiyo wixii ka ratimayey kii bilaabay buu korkiisa yahay haddaan kan madluumkii tacadiyin oo kan naftiisa tacadig iyo dulmigii looma ogola ee laakiin waa qadrigii lagu dulmiyey wax lamida hadduu iski matalan isagii la yimaado ruuxii kuba sameeyo waa jaanib jawaas weeye waa shay bannaan weeye bal markaa taas buu baabkeedi yahay xadaثna ibrahim بن muسى qال أخbarana بن أbي زaئdة qال أخbarana أbي عan khالد بن سلمة عan البahiي عan curwة عan cائشhaة رadي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم qاl لha dunki fاnتصrي bal kolley dee muddaan kala muqnayno asaaniidiina ama dee waa taa taabashadii midhilaan kaba taabanaynay ibraahim ibnu muuse sheekha bukhaari waa marar kala duwan baan soo marraya ibnu abi zaa'ida iyo aabihii kolley ibnu abi zaa'idahan la iyobahaamiyey waa nin yaxya la yidhaha la arkanayna soo marray imaka ma xusuusni oo yaxya ibnu zakariya ibnu abi zaa'ida weeye oo waa nin reer kuufa ahaa aad qabiilo ballaadhnayd oo yeman degi jirto oo reer hamdaan la odhan jiray baa asalkooda ama uu yahay waa nin dadkii lagu kalsoonaayo weliba idqaanka badnaa kaba mida atbaacu taabiciintiina u dambeeyey aabbihiina isaguna marka laega abu zaa'idahani waa awowgii ee aabbihii zakariya la yidhaah isaguna labadooduba rijaalu saxiixi weeye ama rijaalu sitay labaduba kaba mid yihiin marka aabihii zakariya ibnu abi zaa'idana waa hiqo isaguna waa dadkii taabiciinta raggii ugu dambeeyey ay isku waqtiga ahaayeen laakiin cid saxaaba u arkay ma jirto waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa marka abu zaa-idahana kolley khaalid magaciisa waa la yidhi hubayra laakiin waa awow isagu labadan wax kala warinaya uu isagu yidhi akhbaranaa abi aabbahani waa zakariya ibnu abi zaa'ida in inankan uu yihi uu ibhaamiyuu yihi ibnu abi zaa'idana waa yaxya weeye yaxya ibnu abi ibnu zakariya waa laba noo hiqada weliba inanka ayaa kasii heer sarreeya waalidkii laakiin labaduba waa de riwaada riwaadii saxiixa weeye khaalid ibnu salamana bal sanadkanu baanu kolley kuwa kale uma badna dee casharkuna saaka waynoo bilown khaalid ibnu salamahana kolley isagu khaalid ibnu salamat ibnu lcaas ibnu hishaam ibnu lmugiira waa nin reer bani makhzuum oo waxa weeye dee qoyskii ballaarhnaaye waa khaalid ibnu walid iyo qoyskoodii qoyskaa kaba mid ah reer kuufa ahayo alfa'fa ayay u yaqaaneen xaaf ibnu xajar isagu saduuq buu kaba cabiraa walow aan leenahay aimo aada u badan ayaa tawhiiqiyey boqol iyo labayo soddonkii hijirada waasid lagu dilay markii labadii dowladood ay kala wareegayeen kolley dadkii da raacay ama dee umuurahaas naftood ayuu kaba mid ahaayo labayo boqol iyo labayo soddonkii hijirada markii cabaasiyiintu ay kala wareegayeen reer bani umaya ayaa la dilay ama bahiyigan waa nin rijaasha muslimna kaba mida albahiyuna waa laqab magaciisa cabdullaahi baa la yidhaah muscab ibnu cumayr ibnu zubayr buu mawlo uu ahaa aabihii magaciisa yasaar waa lagu sheegay bal markaa bukhaari kitaabkeennan buu kaga wariyo saxiixa kamuu warin laakiin inta kale usuusha lee muslim ka mid yahay axaadiid way kaba wariyaan bal isaga waana nin taabiciyo de waa isagu taabiciintii dhexaa kolley curwa wax yarunbuu kaba yaryahaye waa dabaqada curwe ayuu kuba dhow yahay wuxuu yihi haddaba ninka ayaa can curwata can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay qaala laha wuxuu ku yidhi duunaki waayo qira ahaan macnaha dee ilzami ama dee qaado way noqotaa dee laazim way noqotaayo waa ismu ficil fantasiri oo dee ciddii ku dulmiday ujeeddadu u jawaabo ka aargooso taas buu yidhi kolley jumlo keliya xadiidkii inooga soo qaaday sheekhu raximah llahu tacaala ma labadan midna ficilu amarka iyo midna ismu ficil isdadaw amarune uu yahay ayuu inoogaba soo qaaday xadiidkana ibnu maajahiyabaa markaa isna wariyey isagoo intan ka dheerba kolley nasaa-ina waa wariyey laakiin waa sunanta weyn buu ku wariyey sunantan yaree mashhuurkaa kumuu warin arrinkuna waxay ahayd caaisho oo gurigeedii joogta rasuulka ilaahayna guriga jooga salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayaa waxaa soo gashay zaynab bintu jaxshin baa soo gashay labadooduba waa ummahaat lmu'miniin allaha ka raalli ahaado kolley dumar wada qabana dee waxbaa ka dhaxeeya waa hinaasihii dumarna meeshii bay jiraan gurigii intay soo gashay waana gurigii caaisha ayay hadal la tidhi markii hore rasuulka ilaahay bay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hadal ku tidhi haddana caashay ujeedda waa hinaasa uun bay ahayd dumarkuna kolley laba kooxood bay kala ahaayeen oo xisbi ay caaisha horkacaysa iyo xisbi kale umu salamo iyo zaynab iyo ay ku jireen baa jiray oo bal matalan taas ayay ahaayeen dumarka rasuulka ilaahay bal markaa zaynab bintu jaxshina waa rasuulka ilaahayna inaabtidiisa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caaishana sida dee saxiixa kuba sugan iyadaaba tiri fa hiya alatii tusaamini waa tii igula tartamaysayba mansiladan rasuulka ilaahay agtiisa aan kuba leeyahay oo marka la eego dee taas ujeeddadu dumarka kale in iyada xagga marka la eego munaafasada ka dhexaysay way ka badnayd talabadooda kaba dhexaysay walow ay aada u ammaantay ku ammaantay run sheeg iyo qaraabo xidhiidhin iyo camal midka ay nafteeda ay dee kuba sadaqaysanayo waxyaalaha jacaylkeeda iyo badsashadeeda iyo umuuro badan waxay wax kaga sheegtay ahayd in xidday lahayd ama ruu xaruuriya ahayd oo dhaqso u cadhooto oo markaa laakiin haddana way horey uga soo noqonaysay bal markaa iyaday ahayd oo hadallay tidhi caaishay ku tidhi rasuulka ilaahay baa deeta iyada caaisho ku yidhi waa sida ibnu maaja iyo inoogu sugan xadiidka isagoo intanka dheer hadalladii ay tidhi khaasatan hadalka hore qeybta hore rasuulka rasuulka ilahay iyadoo laba hadashayna way kuba sugantahay matniga xadiidka markaas baa rasuulka ilaahay wuxuu u fasaxay dee inay iyadii u jawaabto waa iska celin iyo u jawaab iyadiiba gurigeedii bay u timi idan la-aanna sida xadiidka ku sugnaa way soo gashay waa adigu cadho iyo hinaasiya waxyaalaha jiray markaasay deeto iyada hadalla tidhi hadalkaa rasuulka ilaahay ku tidhina uu horreeyey markaasaa rasuulka ilahi yihi duunaki fantasiri bacna arso oo dee iyadunta xadiidka waxaa kuga sugnaa inay markay rasuulka ilaahay saa ku yidhi iyadna ay u jawaabtay ilaa ay markii dambe waxay tidhaahaba zaynab ay weyday weeyaan oo siday kaba cabirtay candhufteeda ay ku engegtay carabkeedii ay kuwa engegto macnaa calaqal iyaduna way hadashay way jawaabtay dee waana xadiidka dheerta ee dambeta inooguba iman doonta waxyaala saasoo iyadiibaa markaa way afgoysay markaasoo wax alla waxay marka dambe ay sii wado hadalkii ama ay tidhaaho ayaabay weyday imaka fasixitaanka halkan iyo amarkani waa lilibaaxaan leenahay iyada cafiga iyo musaamaxadu waa sida fadliga iyo ajriga badani kuba sugan yahay laakiin ruuxii faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum waa intii qadarkeed hadduu ruuxu sameeyo uu ruuxii kuba sameeyo dulmayay taas ama ku tacadiyayay de waa shay u jaa-isa walow dee in waxa weeyaan sabirkii iyo cafigii iyo halka fadliga iyo ajriga badan iyo darajaadka sare ay kuba sugan yihin ruuxu ku mudanaya uu yahay xdثna الحكم بن نافع qال أخبرnا شعيب بن أbي حمزة عن الزهري qال أخبرنيi محمد بن عبد الرحمن بن الحاrث بن هiشhام أنa عائشhaة qاaلت bal weli baabkii baan kuba jirnaa xagga sanadkeedna xakم نaafican dee hore waynu usoo aragnay lakiin bukhaarي sanadkiisana san baa kuba sugnayde waxa mar dhowna inoo iman doonta isagoo abulyamaan kaba cabiraya waa ninka abulyamaan la yidhaha sheekhadii bukhaari kaba mid ahaa kol magaciisa ayuu kuba keenaa mar dhowna waan arki doonaa isagoo abulyamaan yidhi saxiixana saa labada xaalaba uu sameeyaa ee waa kolley kitaabkana iyada dikrigiisu isaga iyo inta sanadka khaasatan shucayb iyo zuhriba ee dikrigooda waa dadku kuba soo noqnoqdo oo wuxuu yihi xakم baa yihi aخbaranaa شhucayb بن أbي xamسةa عan الزhriyi qaala aخbaranii mحamed بn cabdالرaحman بn الxاriث بn هiشham mحamed بn cabdiلرaحman بn الxاriث بn هiشham waa nin iqoo taabiciintii dhexe ka mida waxay walaalayeen ninkii qiimaha badnaayee fuqahadii madiine toddobada ahayd ka mid ahaa abu bakrin walaalkii weeye marka waa taabici dhexe wuxuu yihi ana caiشhaةa qaalat waxay tidhi arsala way direenoo aswaaju nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisu faatimata faatima ayay usoo direen ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay bay usoo direen macnaha dumarkii khaasatan intii kooxdeeda ahayd mooye waa kooxdii kale waxyaalay tirsanayaan midna weeyo rasuulka ilaahay wax kasta waa u simi jiray hadday tahay nafaqada hadday tahay mabiidka iyo hooyashadao xataa rasuulka ilaahay isagoo aada u xanuunsanayo culusba iyadoona weliba keligii socon karayn baa kolba aqal la geynayay ilaahay markii dambe ay u faseexan ay u idmeen intuu geesu dhacayo inuu gurigaa caaisho kuba sugnaado dee waana kuba wafaaday bal dee sida sunanta qaarkood ay wariyeenna rasuulka ilaahay markuu u simo wax kastaba oo wixii uu karayay ayuu odhanaya allahuma hada qasmii fi ma amlik falaa tanumnii fi ma tamliku walaa amlik ilaahow aniga qaybintaydii wixii anagu aan karayay kaa weeye ee laakiin waxa adigu aadan milkiyaysan anigu hanan ahayn ha igu canaanana ujeeddadu ruuxu hadduu nafaqadii mabiidkii iyo wixii kale bal uu kuba simo laakiin dee dumarkii isku dhaqan ma noqonayaan oo isku soo dhoweyn ma noqonayaan oo umuuro kalaa jirayse xagga marka la ega iilashada qalbigiisu uu iilanayo jacaylka taas ay markaa aanay uguba sinayn jacaylka caynkaas iyo umuuraha ikhtiyaar isagu ma laha wuxuun baa loo diidayaa jacaylkaa ficil kaba dhashay ama wax tafdiiloo kaba dhashay inuu sameeyo laakiin haddii bal markaa midkood uu ta kale ka jecel yahay kol haddaanu tan mid kastaba xaqeedii dhameeyo cadligii laba yimi iyada taas dee waxa weeyaan lama odhanayo intaasna u simo wuxuu karayaba maaha marka dee jaanibkaas bay milicsanayeen arrin kalena way jirtay oo meesha jirtay oo kollay dadku waa saxaabadii iyo taas marka ay hadiyo doonayaan rasuulka ilaahay ay u hadiyeeyaan barhkood baa waxay eegi jireen oy la sugi jireen intuu aqalka caaisho imanayo markaas bay deeto hadiyadooda soo diri jireen taasna waxbay keentay iyo hadal bay xaggooda ka keentay oy rasuulka ilaahay ka dalbeen inuu dadka ku yidhaaho halkan joogaba wax iigu soo hadiyeeya taasna waa wax doon iyo dadkii oo wax laga doonayay noqonaysaa waxaan la odhan karinba weeye bal umuurahaasaa jiray markaasay soo direen iyagoo meel ku urursan faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam fasta'danat way idan dalabtay rasuulkii ilaahay bay gurigiisii markay timid dee waa istiidaankii bay laba timi والنبي والحال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرضها dee gurigii baa la joogaa waa kuwan uba fasaxay oo wax kaloo dee cawro muuqatiyo xaasimay jirin laakiin maradeedi waa kisa waana la guntan karaa waana la huwan karaa bal waa kisa un yutazaru biha ama se la huwado iyadoo maradaa ay wada huwan yihiin bay soo gashay faadina lahaa rasuulka ilaahi wuu idmay fadakhalat faqaalat waxay tidhi ina azwaajaka haweenkaagii arsalnanii way isoo direen oo aday ii kaa soo direen yas'alnaka xaal ay ku weydiisanayaan alcadla waa cadaalo iyo simid iyo musaawaat fii binti abi quxaafata ina abi quxaafa bal awowgeed bay u tiiriso malaha waa cibaaraday si usoo dhiibeene oo abibakar may odhan abu quxaafa waa awowgeede ina abi quxaafa waa fii sha'ni binti abi quxaafata wey ina abi quxaafa sha'nigeed iyo xaaladeeda dee aada uxusinto oo si aada iyada ula dhaqmaysa iyagana aada ula dhaqanto oo aada u sinto bal maalan umuuraha dee w waa u simayey umuuraha aan soo sheegnay rasuulka ilaahayna marna taa muu u kala badino xataa hadduu safaru doonayo inuu baxo wuu u qori ridi jiray sita qurcadeedu ay soo baxdaa uman laakiin waa xaggii labada arrimoodaan sheegno midna waa maylkii qalbiga ahaa taasna ruuxu ikhtiyaar uma laha oo ruuxa usin lama odhanayo midna waaba iyagoo lahaa xaggan marka rasuulka ilaahay wax loo soo hadiyeynayo oy dareemeen malaha habeen maalinta xaggaa la jooga inay waxyaale ay ka ziyaadsayin ama umuura ay jiraan in bal taasna uu simo markaasoo dee taasna wax gacantiisa ku sugan ma aha qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi ay bunayatu inantaydiiyay atuxibiina ma jeceshahay maa uxibu waxaan jeclahay iyo ciddaan jeclahay ma jeceshahay qaalat waxay tidhi bala ha qaala wuxu uhi faaxibbi haadi wuu afgooyeyba waxa weeyaan tan waa caaishee jeclow waa dee rasuulka ilaahayna zawjadiisii weeye waa umu lmu'miniin balta sifadaasna way lahayd be faqaamat way kacday fakharajat way baxday oo faxadatathum way u warantay kolley daahirku wuxuu ahaa dee dumar weeye damiirkan imaka mafcuulka dhacay inuu damiirkiinas wada noqdo faxadaathuna ay noqoto halkan faxadaathum ay kaba tahay laakiin iyadna tan waa usluub asaaliibta carbeedun kaba midoo kolkol lafdiga san oo kale loo tadkiiriyo nooc dee takriim ahaan iyo tashriif ahaan inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum urjsa ahla lbeyti wayudahirakum tadhiira kolleyna hadalku dumarkii rasuulka ilaahay baa aayadda inteeda horeba ay ahaydba bal kolle waana de waxyaalo kaloo soo aroorayna way jiraanbe bal waa nooc takriim iyo taa faxadaatum faqulna waxay yidhaaheen maa aqnayta maa tarin oo canaa xagga naga shay-an oo wixii aanu kuu dirnay ee aanu kuu diranay waxaad nooga soo qabatay ma jirto waxaad nooga kaafidayna ma jirto ujeeddadayadu su-aashayadii iyo xaajadayadii halkii bay qaa'im ku taho waxaad noo soo gudday ma jirto taas bay caash ay ku yidhaaheen faatima ee farjicii ilayhi kullaabanoo hadalkii haddana dib ugu celi qaalat waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay laa ukalimuhu anigu lama hadlayo oo fiiha ay fii sha'ni caaishata abadan weligeyba rasuulka ilaahay taa kalama hadlayo fa arsalna zaynaba zaynab bay soo direen kolley xadiidkaa horena waa taan soo sheegayay waa dhici karta kaasi inuu kan mukhtasarkaba yahay zaynab bay ahayd taa marka horeba timi ee hadallada tidhi ee uu caaishana rasuulka ilaahay ku yidhi duunaki fantasiri saa ibnu maaja iyo inooguba sugan waxa weeyaan walow lafdiga intaasi aanay saxiixa bukhaariya muslim toona dhicinee lafdigan dambe kan aan hayna ayaa dhacay zaynab bay soo direen zawja nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay haweenaydiisa ayd sian marar kala duwan soo sheegnayna lafdigan zawj rag iyo dumarba si keliya loo wada isticmaalaayo luqada fasiixa ah dumarka marka la sheegayana ta lama geliyo oo zawja waa luqo iyadna jirto barhkood say yidhaahaan arrinku maaha inaanay dee luqo daciifaba tahay waa luqo iyaduba waarid ah waa jirta axaadiida qaarna way kuba timi ashxaartii carbeed ee horena waa wax laga helayo laakiin luqadii qur-aanku asalahaana marna may dhicin si kale eh waxa weeye waa inaan ta la gelin oo labadooduba si unba loo wada isticmaalayo waaba taa halkan imakana aan ku hayno rasuulka ilaahay weynadiisii ahayd fastaadanat way idan dalabtay iyaduna istidaanka ilaahay baa ina amraya marka gurikeenna aan ahayn aan gelayno bal dee isaga gurigiisii hadduu yahay oo dee dadki si ay u ogaadaan hooyadii iyo ama dee ay dadkaasi xataa joogaan istidaanki waa shay isagiiba la faraye faadina laha wuu u idmay faqaalat lahu dalik hadalkii hore oo kale ayay ku tidhi intii kumay joogsan ee wawaqacat way dhacdayoo fiya aniga zaynabu tasubunii xaalay caaisoo dee waa dumar kollay daraa'ir ah haweenaydma markaa kayre iyo waxyaala jiraan kolley waxyaalaha ka dhacdhacaya hadalla iyo ficili in badan kol waxaabuu noqdaa waxaan dee aanay iska celin karahayn oo ikhtiyaarkeedaba aan ku sugnayn oo waa iska kolhol dee wax wax laga soo qaado maaha oo intan iyo inka badan baabay dee dumarkii kaba dhacaysay bal dumarkii rasuulka ilaahay waxyaalo kala duwan oo kuwana ayaa kaba dhacay hayradaasi ay keenaysay iyaga un mahay caaisho nafteedu taasi ay kaba dhacaysay bal markaa umuuraha caynkaas ee duulduulka ee dhacdhacaas ee dumarka ka dhacaya khayro daraaddeed kolley wax dee loo fiirsado ama wax laga soo qaado maaha ee iyo way caydayba fadafiqtu waxaan gudagalay bay tidhi anduru inaan eegayo xaggii rasuulka ilaahay ishiisay eegaysay hal ya-danu ma fasaxayaayo lii aniga annabiyu sala allahu calayh wasalam macnaa waxay eegtay bal rasuulka ilaahay inuu dee inay intaanay hadlin iyadu inuu uu arrinkan ogol yahay inaan u jawaabiyo in kalean ishiisa eegayo on xaggiisaan eegayo bal inuu ifasaxo falam azal kama suulin in dee aan eegayo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal ishiisa iyo taas iyo bal arrintaas xataa caraftu ilaan gartay ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam laa yakrahu inaanu nacayn an antasira inaan iyadii dee u jawaabo oon ka aarsado inaanu karhayn ayaan adigu dee waa qara-intii ayay ka garatay laftigaa horeynu soo marrayna waaba ka yidhi dee markii le ay ka aamusi weyday duunaki fantasiri ku yidhi sida laftigaa hore ee ibnu maaja iyo nasaa-i ay lahayn kitaabkeenan aladab lmufrad bal adigu waxbay dareentay qara-in bay kaba garatay haddii kaa hore kan mukhtasarkaba iyo ama taasna bal dee lafdi sariixa ama idan sariixina waa jiray fawaqactu bizaynaba dee iyadii waa kolley hadalkii dumar ee ay lahayd mid laba mida ayay ugu jawaabto ana waan ku dhacay zaynab oo macnaa iyadiibaa dee waa jawaab salbigeed iyo shatmigeedii ama wixii horey laba time ay ugaba jawaabayso falam anshab ma negaaninba weeye oo macnaa muddadiiba sii dheeraan weeye an adkamtuhaa kalabatan inaan jilciyey oon iyadii kalaba ahaan aan ka qaalib noqonayo macnaa waxa weeye baalagtu fii jawaabiha wa ifxaamiha wey waxaan aada ugu xeel dheeraaday markaa xagga jawaabtii aan u jawaabayey afgoyntii aan afgooyo oo iyadii dee say waa ruux fasaaxo badan bay ahayd caaisha waa lagu yaqaanay bal maalan kolley hadal karana ah dee markii ay iyadii bilowday inay iyadii u jawaabtay waxyaala tidhaaho zaynab bay ka qaalib noqoto hadalkii iyo umuurihii iyo wadahadalkii muqaawaladan iyo mukhaasamadan bay kaga qaalib noqotay ilaa ay kaba dhigtay imanka siday kaba cabirtay isqaan waxaa la yidhaha iyadoo ruuxa la jilciyo ama dilkii lagu badiyo la jilciyo bal ciddii layshayey taas baa isqaan la yidhaha macnuhu waxaan ku xeel dheeraaday jawaabteedii iyo ifxaamkeedii halabatan halab ahaan fatawasama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam uma qaala wuxuu yidhi ama ina iyadii waa laga gardaraa maanta hooyadu hadalkan may bilaabina ama adaatu istiftaax weeye inaha ibnata abi bakri waa ina abi bakr ujeeddadu xagga marka la eego fasaaxadeedii iyo quwadii kalaamkii iyo jazaaladii uu lahaa iyo ay kaba dhalatay khalabadan ayuu leeyahay lama qariibsanayo waa dee abubakar baaba dhalo waa ina abi bakaro markaa tani waa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh iyadoo ku sheegay uu markaa iyadii ku ama dee ku sifaynayo xagga marka la eego balaaqadeedii iyo jazaaladii kalaamkeedii iyo quwadan marka la eego ay laba timi ee iyada ruuxii kale ay ku aamusiisay nawowi baa raximah llahu tacaala yidhaah macnuhu waa maxay ay kaamilatun fii fahmiha wa xusni nadarihaaba weeye bal adigu ruuxii kale way aamusiisay markaas hadal bay ku aamusiisay waana intisaarkaa xadiidku inooguma sugno kolley labada xadiid baa macnuhuna iska daahir wey baabu lmuwaasaati fi sanati walmajaacati iskaalmayntii iyo iscaawintii markay abaar iyo gaaja ay jiraan ee abaari ay dhacdo ama gaaja baahi ay timaado ciddii waxaysay bal dee wixii laysku dhaamay laysku caawinaye laysu kaalmaynaye aan ruuxa gaajada iyo baahida aan lagaga tegahayn taas buu wixii kuba yimi uu baabkiisii yahay حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجهضمي قال حدثنا عمارة المعولي قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أنه قال بل حدث كل وآثر مكاسا in gees kalena ayn sanadka laba nin oo isku xigoon hore aynan u soo arag baa ku sugan bal labada ninna kitaabkeennan bukhaari aan hayno adabulmufrad mooye kutubtan kale usuusha midna kuma sugna ninka hore waa ninka xamaad ibnu bashiir la yidhaha ama maxamed ibnu musane waa sheekhii bukhaari oo kutubta lixdaaba ragganle sheekh buu ubayo sheekhyo kooban ay ku kulmaan oo sagaala haddaan toban lagaba dhigin buu kaba mid yahay in badanna hore aynu usoo aragnay waa xamaad ibnu bashiir aljahdami waa nin ninkan sheekhi wax ka warinaya bal waxaa la yidhaha maxamed ibnu musanun baa la hayaa cid wax ka warinaysa cid kale wax ka warinaysa lama hayo waa nin jahaala ay kuma sugantay xaaladiise isla dabaqo weeyaane bal waxaan leeyahay ninkan xaafid ibnu xajar wuxuu ka cabiraa layin lxadiid waa nin xadiidkiisu jilicsan yahy waa nooc tadciif weeye yaanu aada usii adkayninbe haddii aan idhaahno maxamed ibnu musanun baa wax ka wariyana waa nin majhuulaba bal kitaabkeenna waa ku sugan yahay dee xadiidkanna waa ku leeyahay ama aharkanna waa ku leeyahay kutubta kale kuma sugna isagiina raawigan keliyuu leeyahay bal markaa kolley sanadkan xadiidkan dacfigaas baa ku sugan ninkan sababtii buu uguba sugan yahay bal dahabi kitaabkiisa miisaan wuxuu ku tiriyaa xadiidkiisan inuu munkar yahay ama ninka ka dambeeye cumaara kolley cumaarat bnu mihraan baa la yidhaha abu saciidin albasri waa nin reer basre ah waa nin bukhaari uun isna uu wax kaba wariyey axmed iyo ibnu maciin iyo rag leh ayaa yidhaha waahiqoo tawhiiqiyey nin caabidana uu ahaa cibaado badan oo asxaabtii xasanulbasri kaba mida inta kale se waan garanaynaa qaala wuxu uhi markaa yakuunu waxaa ahaanaya fii aakhiri zamani zamanka aakhirkiisa waxa noqon imaka si aan leenahayna waa ahar weeye imaka waa kalaam mawquuf oo bukhaari ku taagan abu hurayre ku taagan majaacatun gaajaa dhici doonta ee man adrakathu ruuxay soo gaadha gaajadaasi iyo majaacadaasi dee ama abaar ha ka timaado wax kale ha kaba timaadee falaa yacdilanna yaanu la simin oo oo macnaa maxaa weeyaan camal uu laba imanayo saalixa bilakbaadi iljaa'icati akbaadii ama beerarkii gaajaysnaa waxba kuwa quudintooda iyo waxsiintooda yaanu wuxuu la simaa jirin ama yaanu ka jaanibkaa kaba leexan ee ujeeddadu ha u ihtimaamo ha lagu dadaalo dadka gaajaysan ama akbaadda jaayacada waxsiintooda bal kolley sanadkiisa waataan leenahay dacfi baa kuba sugan waxaana ujeeddadu ay tahay uun dadka markaa ay dhibi dhacdee rafaad dhaco abaari dhacdee dadku ay gaajaysan yihiin ixsaanka loo ixsaan falo iyo quudinta la quudiyaa waa min afdal acmaal bal axaadiida saxiixay taasi nooguba timi rasuulka ilaah inuu ku tiriyay camal kuwa ugu fadli badan inuu ka mid yahay ee walaalkaaga muslimkaa an tudcimahu khubsan aw tadruda canhu juucan lafdi saxiixa weeye inaad qunto khubsi siiso ama aada gaajo waxa weeyaan ka daafacdo ama acmaasha kuwa ugu fadli badan inuu ka mid yahay suruurun tudkhiluhu calaa akhika almuslim faraxaad u geliso ruuxa muslimka ah ood kaba farxiso marka haddii bal wakti majaaci ay jiraan ruuxu in dadka caynkaasoo wax loo taroo la quudiyaa waa camalka ugu fadli badane yaanu u arkin camal kale oo uu kaga jeesto isdhaho malaa kana ka fadli badan halkaa yaanu waxba la simin weeye yaanu taa ha u ihtimaamo un taas bal waadna arki doonta kolle caburamadiya way noo soo socotaa iyo wuxuu dhacay waktigii cumar kolley macnuhu haddii lafdigu inoo dee xadiidkani ama daciif inoo yahay bal munkar laguma tiriyay aharkan xagga macnaha marka la eego hadday majaaca jirta iyo in bal maalan dee dadka caynkaasa la quudiya inay min afdal ilacmaal tahay waa wax axaadiid kale inoogu sugan xadaثna abulymani qala xadaثna شhucayb bn abi xamزata qala xadaثna abuzinaadi can اlcraj can abi hurayrata ana alansaara ansaari qaalat waxay tidhi للنبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay ku tidhi اqسم qaybi baynana anaga dhexdayadiyo wabayna ikhwaanna walaalahayo annakhila dhirtan timirtan leeniyo beeraad noo qaybi qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi laa may oo taa idinma qaybinayo oo beerihiinii dee qaybo kaba mida ma siinayo muhaajiriinoo idinma qaybinayo uu diiday faqaaluu waxay yidhaaheen iyagoo dee walaalahoodii muhaajiriintii la hadlaya takfuuna waxaad naga kaafiyeysaan alma-uunata hawshii iyo tacabkii iyo shaqadii wanashrakukum anaguna waan idinla wanaagsanaynaa fi hamarati midhahan soo baxaya qaaluu waxay yidhaaheen markaas dhammaantoodbana samicnaa waan maqlayoo wa adacnaa waan yeelay bal xadiid kolley waa xadiid inoogu sugan saxiixoo bukhaari dhowr meelood dee ay kuma soo arooriye muslimna uu soo arooriyo macnuhuna waxa weeyaan waa iaarka imika halkan waxaan ku jirnay baabulmuwaasaati fi sanati walmajaaca iscaawintii isu kaalmayntii marka baahi jirto laisu kaalmaynayay kolley ansaarna ilaah baa ku ammaanay oo yihi wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa markii la yimi ee loo soo hijrooday walaalahood iyagoon xoolo lahayn muhaajiriintu ay yimaadeen ayay rasuulka ilaahay arrinkan u bandhigeen inuu beerahoodan u qaybiyo bacnaa uu milkisiiyo iyaga ay wax u hadhaan waxa kalena muhaajiriintan la siiyo oo ay la milkisiiyo taas bay rasuulka ilaahay usoo bandhigeen waa ithaarkii waa muwaasaadkii rasuulka ilaahay taa iyaga uu ku diidayoo mumuu doonin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee waxaan ay kusoo tabceen ay lahaayeen ay kala dhaxleen inuu mulkigoodii ka baxo waayo dee kolley wixii ilaahay ugu ballan qaadayna waa yaqiinsanaa inay futuuxaad iman in waxyaalahan ilaahay kunuusta uba furi marka inuu iyagii wixii raqabada dee raqaba ahaan iyo milkiyahan ay wax ka baxaan rasuulka ilaahay taamuu doo doonan doo doonin markaas markaasaa maxay deeta markii ansaaritaa uu rasuulka ilaahay kuba diiday ayaa maxay sameeyeen inay walaalahoodii muhaajiriinta u bandhigaan hawshan ay qabanayaan ay ka hayaan beerihii inay kala qayb qaataan kolley maha inay dee iyagii shaqaalo wada noqdaan oo iyagu intay iska fadhiistaan iyagaa beerihii yaqaana iyagaa uga khibro badan muhaajiriin khibradan bay lahayn oo dad beero qoto may ahaynba muhaajiriintii ama makaha ka yimaadeen ama dadkii kale dhulkaa baadiyaha kale kaba yimi haba noqdeen waxa weeye inay hawshii dee kala kol haddii rasuulka ilaahi taa diiday hawshii ay lahayd ma-unadu imakaalkan waa wixii tacab ahaaye aabugu beeruu lahaayeen iyo shaqadii laga shaqaynayey qodideedii iyo waraabinteedii iyo ka shaqaynteedii taas baa ma-uunada iyo hawshu meesha lafdigan macnihiisu yahay inay taa kala qayb qaataan oy la wadaagsadaan oy ugu kaalmeeyaan haddaba wixii soo baxayeyna ay wada yeeshaan oy qeybtoodii qaataan walow ay raqabada shaygan iyo geedka naftiisa ansaari milkigeedii uu ku baaqi yahay wixii ka soo baxaya ay la yeeshaan ee hawshiina ay laba qabtaan taas bay dhahan tiiba isla oggolaadeen rasuulka ilaahina aqbalay iyadna isla oggolaadeenoo ay yidhaaheen markaa samicna wa adacna marka maxaa iyada inoogaba sugan almuwaasaat bayna almuslimiin fi lqaxd ee waljadbi walmajaaca san dee bukhaari dhigto baabka u dhigtay marka abaar iyo baahi jirto in la iscaawiyo la iskaalmeeyo la iskacan qabto kii baahnaa baahidiisii aan lagu eegin taas waxaa kaloo inooguba sugnaa dee bal maalan atacaawun cala albiri wataqay marka waa iskaashi iyagii waxay soo jeesteen inay iskaashadaan bal khiba dee iyagaa uga sii khibro badnaa kolley wixii khibroy leeyihinna way kuga kordhinayaane iyadoo dee bal matalan xagga marka laega daaqaadkii iyo waxyaalaha iyo wixii laysu wadageeyo si halkaa ay wax ugaba yimaadaanna xadiidka way noogaba sugan tahay dee baabku tii u baabaysanaa taas bay ahayd hore xadaثna asbغ qala xadaثna بن whb qala akhbaranii yunus can ibni شihaabi ana salma akhbarahu ana cabdالlahi bna cmara akhbarahu ana cmar bn الkhaطaabi radي الlahu canhu qala caama ramadati kole sanadku waa sanad صaxiixa waana ahar lakin waa ahar isnaadkiisu صaxiix yahay intabana horeyn usoo maray asbq bn اlfarajiya inta kaba dambaysaba marka cabdالlahi bn cmar ba wuxuu yihi qaal cumar ibn اlkhadaab baa yidhi caamo ramaadati sanadii la baxday caamu ramaado ayaa wuxuu yidhi wixii uu yihi waa inoo dambeeyaa waayo bal caama ramaado laakiin tacriifkeedii baa in yar soo dhex kala dhex gashay hadalkii hadalkii uu cumar yidhi weli maynaan gaadhin ee cumar baa yidhi haddaba caamu ramaada muxuu ahaa waa ictiraad intani weli iyadoon maquulkii la sheegin ayaa hadalkani soo galay caamu ramaado yar idaaxinaya ama ifinaya wa kaanat waxay ahayd sanatan sanad bay ahayd shadiidatan adag oo culusoo munibatan macnaa adigu weyn oo adagun weeye mulima waa anaasilatu shadiida min nawaasil dunya baa mulimo laba idhaah mulimaat dahr waa waxyaalaha soo kordha ama yimaada ee dhacdada culus ee shadaa'idda adduunyo kaba mida haddaba sanad aada abaar adagi dhacday dhib badani uu yimi ayay ahayd haddaba wuxuu yidhi bacdama ijtihaada cumar bal in yar baan feer joogsane laftiga iyo maquulkuna waa inoo dambeeyaa horta caamu ramaadaasay raajix yeelaan sanadii sideed iyo tobnaada hijirada ayay dhacday waa khilaafadii cumar waa sanadii xagga shaamna waxay ka dhacdayna xijaaj bilaadan laba odhanayay ayay kaba dhacday oo dee dhul aan biyana lahayn roobkaasun dadka markaa la eego xoolaha degan iyo dadka wixii roobkaasi bixiye noloshoodu ay ahaydba in bal markaas beero saasa aan lahayn ayaa abaar aada u adag oo muddo dheer socotay malaa sanadii toddobiyo tobnaad akhirkeedii bay bilaabantay tii sideediyo tobnaadna inteedii badnayd bay qaaatay ilaa roobku kaba daayay sanadaa nafteeduna waa sanadii daacuunkii camawaas dhacay xagga shaam uu kaba dhacay oo halkaasna dad aada u fara badan oo kumayaalo laba iyo soddon kun way gaadheen ay daacuunka ku dhinteen xaggana abaarta adag baa ka dhacday wanaad moodo abaartu inay ka yar horeysay daacuunka camawaas ay kaba horeysay bal adugu waxaa shidadaa adag baa sanadaa dhacday caamu ramaada nine bal taasay ahayd ibnu kaiir baa waxaa yidhaahaa caamu ramaada waxaa loo yidhi lianna alarda iswaddat min qilati almadar dhulkii baa madoobaaday oo damba soo kala noqday roob la-aantii oo midabkeedii baa mida damba soo kala noqday barhkood baa waxay yidhaaheen ay soo naqliyeen indee waa taasoo ne markii muddo dheer aana dhulkii diino dee markaasna abaartii xataa loonkii samadna waa isbedelaya oo isku waqti maa markaan la abaaraysan yahay iyo marka kale loonkaa samaday noogaba muuqanaya dhulkiina waa isbedelaybe inay dabayshaa dee kacaysa cid madoobaatay oo damba soo kalea ay dee firdhinaysay ama kicinaysay oo taas baa loo yidhi caamu ramaada markaa halkay ka dhacdayna waa taan soo sheegnay dadkii markay abaaroobeen ee xoolii dee ay wux ay siiyaanba waayeen ama xoolihiiba ay intoodii badnayd ka baxeen waxa la isugu yimi madiina madiine korkeedii bay soo wada degeen baahi aada iyo aada u adag baa dhacday cumar ibnu khadaabna waqtigaas wuxuu daayey isagu inuu dee hadday noqoto wax dufallaba leh hilib inuu cuno ama caana cabo ama subag iyo waxyaalaha ku idaamto bal hadduu helo khal iyo bukhubsa ku idaaman jiray ilaa uu isba bedelay isagii oo loogaba baqday dacfigii iyo waxyaalaha kaba muuqday isagii loo baqdayba ilaa dadku ay markaa roobkii ugaba daayey markaasaa waana sanadii uu cumar ibnu khadaab markaas dee iyagoo istisqa uu baxay uu cabaas ibnu cabdilmualib ka dalbay inuu duceeyo lafdigii saxiixa kuba sugnaa dee bal maalan si saxiix nooguba sugnaa ilaahayna subxaana watacaala roobkii uba shubay bal arrinku kaas buu ahaa markii xaaladu sii adkaatee wixii uu hayey baytulmaalkiina uu faaruqay dadkiina wuxuu siiyaba uma hayo ayaa dee haddana wuxuu ka dalbay dadkii dee gobollada kala joogay iyo dhulkii markaa beeraha lahaa iyo biyaha lahaa sida ciraaq iyo baltaas shaam iyana intaan daacuunka kuba dhicin iyo ayuu inay dadkan usoo gurmadaan oo aw basro oo uu joogay abu muusa iyo balshaam iyo baaduu raashin aada iyo aada u badan bay dee ta soo direen riwaayadka qaarkood waxaa yimi camr ibnulcaasna inuu raashin aada u badan masar ka keeno jidda adigu laga soo dejiyey laakiin kolle riwaayadaas sanadkeedu xoog haba lahaadee laakiin ishkaal bay leedaho sanadii sideed iyo tobnaad haddii la yidhaaho waqtigaa masar lama furin oo intaan masar la furin bay ahayd oo bal kolley ama lafdiga camr ibnulcaas baa waham noqonaya ama masar taxdiidkeedaa waham noqonaysa haddii kalena waa in la yidhaha sideed iyo tobankii way kaba dambaysaye bal adigu kolley mucaawano dabadeed oo adagna way timi waxaa dee kolley soo naqliyeen axad asaxaaba ayaa wuxuu rasuulka ilaahay manaam ku arkay isagoo markii xaaladna adkaatay cumarna wax alla wuxuu sameeyeba uu garan layahay xaaladna ay adagtay dadkiina halkaa isuguba yimo huu yihi waxaad cumar u tago waxaad ku tidhaahaa anigu waxaan kuga ogaa ninkayiso caaqiloo xaazima inaad tahay taasaan kuga ogaa hadalkaa dhe waa yidhi oo hadalkii buu qariibsadoo dadkii muslimiintaabuu dee intuu salaad uguba yeedhay yidhi war waxaan anigu bedelay ama aan ka tegay ama waxaan samaynayo miyaa garanaysaan isagu ma dareemin laakiin dadkii kale malaha way uga dareen badnaayeeno ta idhah may waxaasi maba jiraan arrinka waxaa lagu leeyahay dee fadhiga ka kac oo ujeeddadu ilaahay baryo taas oo kale oo markaa uu istisqaa u baxay qolooyinkii fogaana uu dalbay inay deeta yimaadaan ay raashin usoo gurmadaan oo adigu bal markaa wuxuuyi waxay soo naqliyaan oo kale inuu habeen madiina uu dhex socday oo ruux qoslaya muu maqlin cid meelihii ku sheekaysaysa muu arag ruux saa-ilo wax baryootamaya muu arag markaasuu subaxdii arrinkaa sheegu yihi maxaa dhacay oo taa la yidhi dee xagga saa'iliintana de waa dadkii soo qaxayna markay dadkii iyagii baa la wada baahan yahay markay dadkii dhex marayna wax la siin waayey bay su-aashii iska daayeen xaggan kalena dee dadka cidhiidhiga iyo diiqaasay kuba jiraan oo bal umuurahaasaa isbirsada ugu dambayna ilaahay roobkiibaa shubay oo markaasaa adigu la kala noqday oo ilaahay farajkaa faydo shaafici baa isna wuxuu soo naqliyaa radia allahu canh inuu cumar nin ku yidhi maalintii markii dambe dadka ay noqdeen ee guryaho intii roobku da-ay ayuu yihi laqad injalat wainaka labnu xura anaa dhibtii iyo musiibadii way faydantay adigoo cumarow haweeney xor ah inankeeda ujeeddadu waa wixii dee uu laba yime ilaahay waafajiyo karsiiyo dadka intaa leege meel kasi isaga yime caydhoobay si uu dee haddana ruuxna aanu gaajo ugu dhiman loo ixsaanfalay loo samafalay wixii uu karayiyo taasba uu laba yimay oo dadku iyagoo weli aanay cidi kaba dhiman haddana loo kala noqday buu leeyahay waa kartidii iyo wixiiba uu muujiyey taas bal arrinku kaaba weeye marka wuxuu yidhi wakaan sanatan shadiidatan mulimatan wuxuu bacdama ijtihaada intii uu dadaalay cumaru cumaro fii ibdaadi acraabi dadkii reer miigaha siintooda uu siiyo bilibili geel iyo walqamxi waa qamadi iyo wazayti zayt iyo saliid min alaryaafi kulliha aryaaf waa jamcu riifin waana dhulkan dee zaraca iyo biyaha leheen magaalooyinka ahayn dee waana dhulkii ciraaq iyo shaam iyo say ahaayeen waana halkaa dalabka aan sheegayno ee wax looga keenay ee wixii xaggaa ka yimi uu ku faaruqiyey oo uu dhameeyo kol kolbay dee dhowr kun oo awro rabani ay imanayeen sida shaam mar ay wax ka yimaadeenba iyagii wada gaadhsiiye dabadeed ayaa maxaa dhacday xataa balaxat ilaryaafu kullaha ilaa iyadina ay dee rafaaday aryaaftii dhammaanteed oo wixii dee marka wax kastaba lasoo dhaafiyey ayaa dhibtiiba gaadhay xataa dhulkaa waxay ka baxayeen aryaaftii balaxatin ascukara balxi oo kale neefku markuu fadhiisto daal iyo waxyaalo la fadhiista weeye macnaa iyadiibaa iyaguna rafaaday wixiibaa iyagii dee ay hayeen xaggana loo soo qaadiyo dadkaa baahan iyo xijaas iyo mandiqadan ku gaajaysnaa iyagiibaa markaa rafaadki gaadhay markaa xataa waxba kumay hadhin iyagiina xataa balaxat ilaryaafu kullaha mima kii ay min ajli maa jahadahaa dhibay daalika waa arrinkii dee kaasa iyada cusleeye dhibay ee wixii iyagu ay hayeenna ay xaggan loo soo diray kaa daraaddeed markay taasi dhacday ayaa faqaama cumar yadcu cumar baa kacay isagoo ilaahay baryayo faqaala wuxuu yihi allahuma ajcal risqahum ilaahw risqooda dee ilaahum baa dad wax gaadhsiin kara waxba lama gaadhsiiyo waatan aan aragnay markay imanka dhibaata dhacday adduunyadao dhan soo wada gurmatay haddana baahida waa jiraysaa un allahuma ajcal ilaahow yeel risqahum risqigooda calaa ru'uusi iljibaal macnaa roobka u shuboo dee meeshii marka horeba aad kuba arsaaqi jirtay buuraha korkooda iyo dooxii iyo meelaha kale xoolahooda ay daajisan jireen ilaahow risqooda waxaan gacanta ugu haynoon annaga u qaybaynna ha kaba dhigine risqigooda yeel calaa ru'uusi iljibaal fastajaaba allahu lahu walilmuslimiina ilaahay baa u aqbalay isaga iyo muslimiintii faqaala wuxuu yihi xiina nazala bihi lkayso markii roobkii da-ay baa wuxuu yidhi dhibtii baa faydantay ilaah buu ugu shukriyayaa ilaah buu ugu xamdiyayaa alxamdu lilaahi markaasaa muxuu raaciyey fawallahi baan ku dhaartee low ana allaha ilaahay lam yufarijha haddaanu faydin oo arrintu ay sii socoto ilaahay aanu faraj ka keenin maa taraktu kamaan tageen biahli beytin qoys min almuslimiina muslimiinta kaba mida oo lahum iyaga ay usugnaatay sacatun macnaa saco bal waxhaysta un weeye oo wax dee iyagii saca iyo ladnaashiya bal ay usugnaatay waa sacnimo xaggii ma risqi ah ilaa adkaltu ilaa oo de macnaan kaba taamataasi ay jirta adkhaltu waan gelin lahaayoo macahum iyaga macooda acdaadahum waa tiradoodii inta qoys kolba yahay tiradiisa in leego min alfuqaraai dadkaa baahana falam yakun ma ahaanin markaa isnaani laba may ahaanin yahlikaani kuwa halaagsamaya min adacaami min cudmi acaami waa cunto la-aan kuwa u halaagsamaya may noqdeen calaa maa yuqiimu waaxidan ruux keliya wixii ku filan ee noolaynayay oo macnaa waa maxay waa ihtimaamkii adkaa waa kaa isaguba daayey inuu dadka uu wax baahan gacanta wax la geliyo mooye wax kale khal iyo zayd iyo inuu wax ku idaamto mooye wax kale waa iska daayay ilaa dhibaatadu fayn mayso isagii baaba xataa taas ay kaba muuqatay cumar oo midabkiisiiyo wax kasta ay isbedeleen marka halkana ujeedadiisu waa maxay haddii arrintu ay sii socoto ina wixii meel laga keenayo loo qaybinayona waa kuwan aryaaftii baaba iyagana dhibi gaadhay wax xaggii lama hayo haddii arrintu sii socotona baahidii maalin kastana way joogtaa dee meel wax laga soo qaadana ma jirto wuxuu leeyahay markaa cumar lahaa haddii arrintan aan ilaahay farajkan keenin qoys kastoo muslimiinta ka mid oo madiine joogay oo sacalahoo waxyar haystaba inta qoyskaasi tiradiisu ay tahay in leeg baan kusoo biirin lahaa si uu intaa uula cuno waxa ay haysta oo sababtuna wuxuu leeyahay waa lafdigii xadiidkii rasuulka ilaahay ba dacam ltain ama dacam lwaaxidi kafi an ithnain waxa weeye ruux keliya cuntadii waa in dhergisa ruux laba way ku filantao laba way ku gaajo baxayaan maanta dhereg looma jeedo haddaba qoysku hadday bal shanba ka koobnaayeen ay intaa shan cuntadoodna haysteen uu shan kale cumar kusoo biiriyo dee shantaas wixii dherginayey tobankan uu gaajo tiraya wal ruuxuna hadduu gaajo baxo ma halaagsamayo waa noolaanaya hadduu wuxuu cuno yaroo kooban helay iyo aanu dherginbe dee waa noolaanaya haddaba in wixii ruux isaga oogayey toosinayay ee ku filaa laba hadday quud ay u noqdaan laba quud u noqdaan labadaasi cuntalaan uma halaagsamayaan way ku noolaanayaan way ku badbaadayaan marka qoys kastaba inta uu oo sacalab u leeyahy maha qoyskii faqiirkaa ee haystay inta tiradiisu ay tahay in leegoo dadka baahana ayaan odhan lahaa qaada waxaa ha idinla wadaagsadeen arrintu ha noqoto bal in la gaajo baxo ama wax afka la geliyo un laba helayaan laba dherginbe inay dadku markaa hadday wuxuun helaan marna xataa ay wax cunaan waxa weeyaan way ka badbaadayaan inay gaajo un uba dhintaan waxa weeyaan ruux wixii isagu ku noolaanaye dherginayeyna laba way ku filaanaysaayo laba marka hadday intaa helaan cunto la-aan un wuxu noqon maayaan ama u halaagsami maayaan taas baa lafdiga macnihiisu yahay fawallaahi low ana allah lam yufarija ma taraktu kamaan tageen biahli beyti min almuslimiin allahuma sacatun ilaa oon kaba taga adhaltu waan u gelin lahaa macahum macooda acdaadahum waa tiradoodii leego min alfuqaraa'i falam yakun may ahaanin inaani laba shaksi yahlikaani kuwa halaagsamaya min adacami waa min cadami acaami baan leenahay cunto la-aanun uma halaagsami wax kale way u halaagsami karaan laakiin xag cunto la-aaneed calaa maa yuqiimu waa iyagoo haysta weeye wixii oogayey ee noolaynayay waaxida mida mid uu ku dhergaya ama mid cuntadiisa ahaa hadday laba dhex marto labadaasi way ku noolaanayaanoo bal wax kale inay u halaagsamaan mooye cunto la-aan un kol hadday intaa haystaan umay halaagsameen marka dee taasay deeta waa khudadii labaad ee uu samayn lahaa haddii aan ilaahay farajka iman dee farajkii baa ilaahay keenay oo dadkiina guryahoodiibay dib ugu laabmin xadaثna abu caaصim can yaزيid bn abi cubayd can salamata bn اlakwac qaala qaala الnabiy weli waxaan ku jirnaa almuwaasaadkii waa xadiidkii inoogu dambeeyey sanadka xadiidkana eeg waa saddex keliya bukhaariya rasuulka ilaahay uba dhexeeya abu caasim الnabiir iyo yaziid iyo salama waana xadiidkii labaad ee ulaatiyaadka oo mid horeynu soo maray bar raqamka saddex iyo lixdanaad buu ahaa maantana waa shan boqol iyo saddex iyo lixdan marka leega tarqiibka walow barhkiina uu tarqiibkooda dee shan iyo lixdan uu noqonayo macnaa ujeeddadu waa xadiidkii labaadee bukhaari hulaasiyaadkiisa kitaabkeennan aan hayno dee waxa ka dambeeye hadday jiraan iyo haddaanay jirinna kolle kitaabka inta ka dambaysa bay kuma sugantahe ma haddii ilaahay noo dhameeyo aan arki doonaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam daxaayaakum unduruu daxaayaakum bal eega oo dee waxa waxyaalahan adxiy adaaxidiina ah kolley bukhaari iyo muslim ba xadiidka way wariyeen lafdigan iyagu kumay warine man daxaa minkum lafdigoodu kaas waa ruuxii odxiyaysta ee idinka idinka mida laa yusbixu ma waa beriisanayo nafyigu waa bimacna nahyi yaanu waa beriisan axadukum axadkiin bacda haaliatin waa habeenka saddexaad dabadeed walxali wa fii beytihi aqalkiisa uu ku sugan yahay minhu min daxaayaahu ama waa min laxmi daxaayaahu waa wixii uu ka odxiyaystay hilibkeeda shay un shay macnaa waxa weeya sanad abaari jirtay bay ahayd dad baahani ay madiine yimaadeen markaas baa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh si dadkaa loo caawiyo loogu kaalmeeyo ciidna way ahayd oo ciidul adxaa bay ahayd dadkii dee reer madiina daaxidoodii bay qasheen ayaa wuxuu amray bal saddex heshood de markaa waxaan inay hilibka dee dadkan kale walaalahoodae baahan gaadhsiiyaan wuxuu markaa u diiduu kaba nahye inay habeenka saddexaad ee gurigooda ama markay saddex iyaga dhaafto wax odxiyadoodii ka mida oy dhigteen gurigooda uu ku sugan yahay macnaa intaa waxa ka cuneen wixii kale intaa ka ziyaadsan dee dadka haba siiyeen oo idikaar saddex isho ka badan baa rasuulka ilaahay diiday ama inay wixii sii haysaan muddo iska sii cunaan say yeeli jireen ayuu u diiday adaaxidoodii oo kaba nahiyay dadkan sababtan daraaddeed waa dadkan baahanay yimid daraaddeed falamaa kaana alcaamu lmuqbilu sanadii sanadaa ku xigtay markay ahaatay waa sanciidii dambe markay timi ayay qaalu yidhaaheen yaa rasuula allahi nafcalu an nafcalu hamsadii sifaamku way qadarantahay miyaan samaynaynaa kamaa facalna alcaama almaadiya sanadii tagtay sidii aanu samaynay oo ujeeddadu dee markii hore way dhigan jireen kaydsan jireen hilibkan way bal matalan waxaa dhici karta barhkood dee muddo dheer inay iskaba haysan jireen wixii odxyadoodii ay qasheen waa kan rasuulka ilaahayna u diiday inay bal matalan saddex isho wax ka badan inay kusii intifaacaan sanadan bay weydiideen bal inuu dee arrinku uu yahay nahyi caam oo weligiiba jooga iyo inuu nahyi sabab laha ahaa oo waktigaas kuba kooban markaasay yidhaaheen rasuulka ilaahi ma waxaan samaynaa siaan kal horeba samaynay oo macnaa wixii waanu isdhaafinaa waxba kama dhigano qaala wuxuu uhi kuluu cuna wadakiruu kaydsadana kolley amarka halkana ee waa lidhibaaxun baan odhanaynaayo nahyi baa horeeye oo alamru bacd alxadir inayn badan baa us-uuliyiinta tidhaa ibaaxu keena banaani buu keenaa walow dee arrintii hore uun dib ugu laabmayo sida raajixa wixii xukunku ahaan jiray bacd qabla alxadir uun amarkani uu dib ugu celinayo bal meye iska cuna oo wixii aad dhiganaysaan ee ka kaydsanaysaan iska kaydsada fa ina dalika alcaama sanadaas kaanuu waxay aayeen dadku fii jahdin mashaqay ku sugnaayeen faaradtu waxaan doonay an tuciinuu inaw kaalmaysaan macnaa dad baahan baa jiray baahan jirtay ina dadka loo caawiyo ayaan doonayay oo laakiin maanta baahidii way suushaye ee si idinku awal horeba yeeli jirteen cuna oo kaydsadoo dee ninkii isagu markaa dad wada siinaya ama wax isdhaafinayana isagay u taallaa hadduu iska kaydsanayo ama uu hirib yaryaraysanayo uu muddo dheer iska sii kaydsanayana shay u bannaan weeye markaa muhimku kolley baabku ti u baabaysna almuwaasaat marka baahi jirto in la iscaawiyo la iskaalmeeyo axaadiian aad bay daahir ugu tahay wallah subxaana watacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wakrimna walaa